haddaad sii dhigato markaad xarmanaysay markaana lagu celiyo oo saad ka baqaysay ay dhacdoo lagu hor istaago ama uu xun kugu yimaadaanoo kuu diido camalkii xajkii inaad gudato markaa hadyigii lagu yeelan maayo laakiin soo celintii waa laga rabaa xaggee laga faa'iidaysanayaa shardigaas xadiidka caaisha laga faa'iidaysanaya ay tidhi dakhala annabiyu sal lay slam calaa dubacata ibnati zubayr ibni cabdilmualib nebigu sal lay slam wuxuu u soo galay dubaaca ibnati zubayr ibni cabdilmualib buu usoo galay markaasaa waxay tidhi innii uriidu alxaja nebi allow anigu waxaan rabaa inaan xajiyo wa innii shaakiyatun waana xanuunsanayaa waan sheeganayaa waan xanuunsanayaa inaan xajiyana waan rabaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam xujii washtaditii anna maxillii xayu xabastanii xaji waxaadna shardi ka dhigataa meeshaan ku xalaaloobayo waa meeshii allow aada igu celiso xanuunkaasi meeshuu aanaan dhaafi waayo oo uu igu celiyo halkaasaan ku xalaaloobaya saas way maanaa kadalika xabasanii xaabisun hadduu cadow ka hor istaago haddii dowladii ka hor istaagto haddii duruufo kale ka hor istaagaanoo qaahiro ah wahaakada ixsaar buu markaa noqonayaa haddii shardi horasa aad usii dhigatay marka hadyigaa kaa dhacaya saas weeyaan laakiin camalkii inaad soo celiso waa laga marmaan xadidka buhari muslim baa soo saaray xadiidka caaisha oo qisada dubacata binti zubayr ku saabsan saas way maanaa ayb culimmoba koox ka mid aana ku tagtay ishtiraadkaasi inuu bannaan yahay shaafici iyo axmed iyo keyrkood markaasi ruuxa dhiig ku waajibi maayo waana faa'iidada ay shariyaysigu uu faaidanayo faaidadu shariyaysigu faa'idaysanayo kaawe macnaha faa'iidada uu shariyaysigu laga faa'iidayo ruuxu shardiga uu dhigtay hore faa'iidadaas u faa'idanaya hadyiguu ka ridayaa laakiin soo celintii waa laga raba ayib beytka ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay masale ku dhow tii hore oo ah dhiig ruuxu goormuu ku waajibayaa dhiiggu wuxuu ku waajibayaabuu ku yidhi meeshii la helo daliil ruuxa dhiig ku waajibiyey daliil ruuxa dhiig ku waajibiyey meeshii la helo ha meeshii la waayo daliil waajibinaya wuxuu leeyahay inta layskaga ijtihaado ruuxa dhiig laguma waajibin karo in jaaa nasun fii damin hadduu nas ku soo arooro dhiig baa kugu waajibay camalkaa aad ka tagtay ama khaladkaa aad gashay dhiig baa ka waajibay hadduu nas ku yimaado qaado meeshii aan nas lahaynin ha gelin meeshii aan nas lahaynin dadka dhiig ha ku waajibin saas way macnaha ayib wuxuu masalada yani wax way asalka uu u taqriirinaya sideedaba bini aadamka ama ruuxa muslimka ah qoortiisu asal waxaa u ah bara'atu dimma asal waxaa u ah xoolihiisu inaan bilaashna lagu qaadan karaynin laguna laasimin karaynin inuu bixiyo allaahuma nas in la helo mooyaane haddii nas la waayo mas'alada in lagu ijtihaadaayey marka waxaa diidaya nusuustii lahayd ruuxa muslimka xoolihiisu ma bannaana ilaa can tiibi nafsin iyo xoolaha ruuxa muslimkii waa xaaraam tuwaasaa markaa hor istaagaya macnaha intii naska ku soo arooray haddii laga ziyaadiyo waxaa imaanaysa marka ijtihaadaadku inay idraab oo iska hor yimaadaan sidaasuu macnaha leeyahay oo maalan waajibaadkii waxaa maalan waxaa ka mid a ruuxu isagoon xarmanin hadduu miiqaadka dhaafo badankood waxay leeyihiin dhiig baa ku waajibay qaar waxay dhiig baa ku waajibay qaar waxay yidh dhiig kuma waajibay ayib qaar waxay yidhaahdeen hadduu soo noqdo oo markuu dhaafay intuu isxusuusto soo noqdo oo markaa uu ka xarmado dhiig ku waajib maayo qaar waxay yidhahdeen isagoo talbiyeysanaya hadduu soo noqdo dhiig kuma waajibay hadduu soo noqdo isagoon talbiyeysanayninna waa ku waajibay ilaa taqriiban shan qowl baa masalada keliya ta galay hadday nas leedahay warkaa faraha badan ma galeen sooma nas ma leh ayagu fuqahada qaarkood qaacido caamay qaateen oo waxay yidhaahdeen waajibba ka tegiddiisa dhiig baa ka laazimaya sooma isagu wuxuu ku leeyahay waajibka tegiddii oo dhan dhiig kama laazimee dhiiggu wuxuu ka laazimaa meeshii nas leh waajibkii ka tegiddiisa inuu dhiig ka laazimaya aan nas loo haynin ha laaziminin dadkana ha saarin dhiig saas maanaa waxaad moodaa inuu diidan yahay masalada ah in la isaga qiyaas qaato waajibaadka in la isaga qiyaas qaato waajibaadka macnaha saas weeyaan waxaana sidaa ku tegey daahiriyada culimada daahiriyada leanna iyagu qiyaaska maba qabaan macnaha ayib walxukmu xukumka fi lixsaari diidada dhexdeeda ahaaday xajka laysu diido oo layska hor istaago xukumka dhexdiisa ahaaday fa huwa xukumkaasi icaadatun soo celin weeye lilxaji xajkii la soo celiyo maca hadyin lala qabo hadyina waa waajibaya isagana bilaa cudwaanin xadgudub la'aan ilaa idaa xasala inuu xasilaba mooye ishtiraatun shardiyaysi saabiqun oo horreeyey oo ka horreeyey ixsaarka ka horreeyey markaad soo xarmanaysay waa inaad shardigu uu ahaa laakiin markii lay yacni la ii diiday markaasaan shardi dhiganayaa ma soconayso macnaa ishtiraad oo muqaarin ah lama ogola laakiin maxaa la ogol yahay ishtiraad oo saabiq ah kaasaa ku anfacaya ishtiraad markaad xarmanaysay aada shardiyaysatay kaasi wuu ku anfici laakiin ishtiraad markii lagu qabtay aada tidhaado haddaan shardigan dhiganayaa ma soconayo saas daraaddeed buu yihi saabiqun horreeyey facalayka korkaaga waxaaday markaasi xajun xaj unbaa ahaaday duuna hadyi mucaani mucaani midkii faa'iidada dalbaya faa'iidaysanaya hadyigiisii ma ahaane hadyigiisii kasakow yacni hadyi kasakow hadyi kuma laazimay lakin xajun baa laga rabaa mucaaniga waa kan soo marnay soo ma horanu soo marnay almucaani huwa almustafiid waada dhaha almucaani huwa almuqiru bilxaqina waa la yidhaha ruuxa xaqa qirsan طيب واسك تتمة البيت واحد إن جاء هدوي ماذا النص النص في دم في إيجاب دم ليق واجبينتي هدو النص كي ماذا فعملك عمل فالبه النص كا وسواه وحي كسو هاري نصك ماشو كسو أروري وحي كسو هاري فارفض ديد ليقي ليقي هلازمين هنا قياسا فهو كاسي دون كيان شريد كسكو واحد يعني واجريد لان وحن جرين واي اه جريد ما له وحو عسكريه دليل ملك باب في احكام العمره عمره احكام تيدو بابيه لا ليست العمرات فرضا واجبا لكنها من سنة العدنان أعمالها كالحج دون معرف رمي زيادة مشعر الرحمن لا ما يقول ليست من أهنا العمرات عمروينكي فرضا مينا أهان واجبا أو واجبا أنا ما لنا فرض واجب هذا يدين قرية ما قرنا إعراب النعاس اللهم إنه شعر كدتي ويا لي مويه لأن ليس ده اسمي قدر ومرفوع صماه خبر كيدنا ومنصوب مرك فرضا واجبا هو وخبر ليس طيب لكنها لقصة النقيه من سنة العدنان نبي غير عدنان سنة دي سوي واجب ما فرضنا ما لكن هو سنة دي نبي أعمالها عمرها أعماشيد كالحج وحج كله دون معرف عرفيس موي رمي جنت موي زيارة زيارة آه زيارة مشعر الرحمن allaha naxariista badan mashcarkiisa ziyaaradiisa mooye mashcarkaa ziyaaradiisa mooye intaa mooye acmaashii kaleeto cumrada iyo xajku waa isku mid wey macnaha ayib labadan bayd wuxuu kaga hadlay cumrada iyo axkaamteeda cumradu horta xukumkeedu muxuu yahay ma waajiba sida xajka mise waa sunno isagu wuxuu maray inay sunno tahay waana madhabka imaam maalik abu xaniifa رواية عن إمام أحمد هي وليبا قول للإمام الشافعي هذه الجمهور طلع بدن كوت سي قبان أفرت يعني أي مدى مدايبته بدن كوت سي قبان واحد عمره وصنة سيدا صنة هذا يسوي الرجحي لكن هو قول لك حق بدنية قولك حق بدن والرأي ذا يكون تجن صحابة قاركوت يا أي مدى التابعين ترقوا وين كمدة الإمام الثوري إسحاق بن راهويه قول الإمام الشافعي هي رواية عن الإمام أحمد أو عمره إني واجب تهيا رأي قاس أي حوك بدن أحاديث بون ليه حديث بقصة رورة ميشان ويلي وأما الأحاديث فلا يصح في وجوب العمرة أو عدم الوجوب حديث فيبقى الحكم على الأصل وهو عدم الوجوب هذا الكاسي وهذا اللي حق بنيه أحاديث تكو أصورت عمره إني واجب تهي أحاديث بدن حديث بدن وقاركود أمر يهين قاركود أي وجوبك أي كعد يهين باكو صاروري وحكم إذا حديث عائشة waxay tidhi yaa rasuul allah hal cala annisaai jihaad nebi allow dumarka korkooda jihaad ma yahay jihaad ma lagu leeyahy dumarka markaasaa nebigu wuxuu ihi haa calayhinna jihaadun laa qitaala fiih dumarka waxaa lagu leeyahay jihaad aan laakiin dagaal lahayn oo muxuu yahay alxaju waalcumra buu nebi uri sal lay slm alxaju waalcumra lafdiga ka horreeyey muxuu ahaa calayhinna ولله على الناس صوما على الناس كلمة على لزوم إي حتمية إي وجوب كتستا مركا حديث وحصو صاري ابن ماجه أحمد ترقطني ابن خزيمة أبو صحيح الشيخ الألباني على شرط الشيخين بو صحيح وحكمت كم إذا حديثك ابن معبد وحول وحانوي بن عمر مركا صاوحا يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما مركز عمر وحو يري فهديت لسنة نبيه وحو يري عمر وان امدولي وان إسلامي جهاد بان أصعد مركز وحن أقادي إن عمر يحج كركيق اللي يقوى تشبيه اللي يقول ليه cumradii xajkii baan xidhay niman baa marka u yimid oo waxoogaa ka qashqashaaday markaasuu cumar u yimid cumar markaasaa wuxuu ku yidhi hudiita lisunnati nabiyika waxaa lagugu hanuuniyey dariiqii nebigaaga hadalkiisu muxuu ah marka innii wajadtu alxaja waalcumrata maktuubayni calaya maktuubayni calaya muxuu yahay kutiba calaykum asiyaam muxuu yahay soo waajib maaha a xajkii iyo cumradii inay waajib ugu yihiin baan ogaaday cumarna muxuu yidhi hudiita lisunnati nabiyika saxaabigu hadduu yidhaahdo sunnatu nabiy hadduu yidhahdana waa xadiis marfuuca soo maa inay faras tahay buu xadiidku nas ku yahay oo waajib ay tahay axaadiid kaloo aad u fara badan baa jirta oo macnaha faa'iidaynaysaa nin baa nebigu yidhi sal lay slam kama fi sunani abi daawuud wahayrihi markaasuu yidhi nebi allow aabbahay xajkii iyo cumradii baa soo haleelay isagoo da mise xanuunsanaya xasuus kale markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi xuja can abiika wactamir aabbaha ka xajsi kana cumrays wactamir soo amar maaha waalamru yufiidu lwujuub wahaakada axaadiista kusoo arortay marka way fara badan tahay warka waxaad kusoo gebagabaysaan ra'yigan wadaadku uu rajaxay waa laga rajaxay saas way macana sawaabku waxa weeye cumradu inay waajib tahay xadiista kutusayna waxaa ka mid ah حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس يعني أدخ أو دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حجك عمرتي ويما إسقلين بقى إلى قيامة الغقاري والحديث كان يدل الشدان علماء قاركود أي لادين تمتع وواجب كما في رواية عن إمام أحمد وغيره طيب هذه كسي ديران منه انت مهمة إن أنت المعنى كذب نوحه إن يري أعماش عمرته أعماش عمرضه وأعماش حجك كريم مركي لقربه وقوف عرفة إيا رمي الجمرات كا إيا زيارة المشعر مشعر كقليلة مزدلفة صمع وحكرر عرفة وقوف كذا مزدلفة تجتان كذا جمرات كثورة شضور انت كرر محاسو على مركي حجك أعماش مع ظهري dhawaafkii sacyigii xalqigii soo ma intaa way intan aan kuu sheegay wixii ka soo hadhay xajkii cumrada waa iskaga mid buku acmaashii xajku waa acmaashii cumrada saas macana waxaan ku tusaya nabiga sal alay wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi anas iyo keyrkiiba nabigu markuu ka soo xarmaday min aljiciraana jiciraana markuu ka soo xarmaday غنائمتي حنين مركو قيبيو طائف كسو نقدي طائف انتو كسو نقدي وغنائمتي قيبي او مكه كسو سعدو نبيغو سو حرمدي عمره طيب marka nimba u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam alayh nimba u yimid marka saa wuxuu yiri ninka marka waxa ku yaala dhib iyo cabar iyo waxba jirkiisa iyo marihiisa ka muuqdo wisa soo cadriyay waa inaan garanaynin oo cumradan iyo axkaamteeda uma dhacsanaba si fiican buu isu soo udgiye waana xarmaya markaasaa wuxuu yidhi kayfa ta'murunii an asnaca fii cumratii nebi allow maxaad i amraysaa inaan cumradayda ku sameeyo seen cumraday u gutaa waay nebiga waxyigaa ku soo degay markii laga fayday ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slm ayna asaa'ilu cani alcumra aawey ninkii cumrada i weydiinayey ikhlac canka aljubba jubbadna waa iska qabaa baashan yani gacmaha cidhiiriga funaanadan culus taana waa qabaa sii baalay horta tan waqsil canka ahara alkhuluuq aw sufra dhiibkan kaa muuqdana iska dhaqbalay wasnac fii cumratika kamaa tasnacu fii xajika lagu yidhi maqsuudku waa intaa cumradaadana waxaad ku samaysaa xajkaaga saad samayso wixii xajka markaad xarmato xaaraan kaa ahaa baa cumrada markaad xarmatana xaaraan kaa ah dhawaafkii sacyigii xalqigii xajku uu lahaana way leedahay saas way macnaha marka acmaal ahaan waa isku mid laakiin male iyadu dee mino la taga iyo musdelife iyo carafa iyo iyadu male ayib laa maya buuhi laysad ma ahaanin adiga arkaanteeda markii laysku soo ururiyo waa inaad niyootood xarmato kow inaad dawaafto beytka sacyiga bayna asafa waalmarwa sida imaam shaafici uu qabo xalqiga iyo xiirashada ama gaabsiga sida culimada qaarkood ay qabaan ayib laa maya laysad maynan ahaanin alcumuraatu cumrooyinkii fardan maynan ahaanin farad waajiban oo waajiba maynan ahaanin laakinahaa lagusan noqoyo min sunnati alcadnaani reer cadnaan nebigii reer cadnaan ee cadnaan ku abtirsanayay sunnadiisii weeye cadnaan waa awowyadii nebigeenna abtirkiisuu maro mid ka mid weegsaan horeyba usoo baran acmaaluhaa cumrada acmaasheedu kalxaji waa xajkoo kale duuna mucarafin carafaysi kasakow carafaysi mooye eh saa iska dhig duuna mucarafin carafaysi mooye eh oo in carafo la istaago ramyin wa duuna ramyin tuurashadii jamaraadka mooye iyo mino acmaasheedii ziyaarati mashcari araxmaani allaha naxariista badan mashcarkiisa ziyaaradiisa mooyaane oo tegiddiisa laga wado oo musdelifo tegiddeeda mooye saddexdaa mooye acmaashii kale xajku lahaabaa cumrada acmaasheedii ah waa isku mid wey macnaha ayib ayib aljihaadu fii sabiili illah intaasuu kaga soo baxay marka xajkii iyo cumradii jihaadku buu galay إن الجهاد فريضة بكفاية بل لم يجز إن يرفض, إن يرفض الأبوان ووجوبه متعين لضرورة مستنفرا وإذا التقى الزحفان سقط الجهاد عن السقيم وأعرج ثم النساء والعمي والصبيان إن الجهاد جهادك فريضة وفرض وواجب بكفاية وواجب فرض كفائي أول وليسك كافين كرم بل إسكبر دافه لم يجوز ما بنانا جهادك إن يرفض هدي ديدان الأبوان لبدي والد هدي كون ديدان ووجوبه واجب نمديس جهادك متعين وعينوبيا لضرورة ضرورة درادة وعينوبيا والروح كستاء مركاسي يعني متأهل أوه روح كستاء مؤهل أوه مركا وقع عينوبيا مركا ضرورة ماذا mustanfiran xaal uu yahay imaamku mid dadka yacni bixiyey mid amray in la baxo iyo wa idaa goortii iltaqaa ay kulmaan azzaxfaani labadii ciidan ee siqayey labadii ciidan ee faraha badnaayee siqayey markay kulmaan saqata wuu dhacay aljihaadu jihaadkii canisaqiimi kii jirana wuu ka dhacay wujuubkiisu wa acrajin iyo mid naafa ah uma kadibna annisaa dumarkiibuu ka dhacay walcumyi kuwii indhaha la'aa wasibyaani iyo carruurtii jihaadku wuxuu ina yidhi waa waajib waajibka labadiisa noo nooca kifaa'iga awal waa nooca haddii bulshada muslimka qaarkood isu taagaan intii kale ayna ku dembaabayn haddii laga wada tagana dadka ehelka u ah ay wada dembaabayaan ayib inuu waajib yahay dee amar baa ku yimid nebiguna wuxuu ku tilmaamay dirwatu sanaabi lislaam islaamka kurskiisa baarka ugu sarreeya waay qur-aanka iyo axaadiistuna waxay faa'iideynayaan ciziga iyo karaamada muslimiintu inay ku jirto istaajinta fariidadaas maalinkay ka tagaanna inay dulloobayaan sida axaadiista nebiga sal ly slam baa faa'iideynaysa bal maalinta ay ka tagaan jihaadka in laysugu tegi doono oo ummaduhu ay wadaagi doonaan sida xeedhada loo wadaago oo kaleeto sidaasay faa'iideynayaan ka tegiddiisa adduunyada laga doorto qur-aanku wuxuu tilmaamay inay ka dhalan karto ciqaab rabbaani ah kama fii suurati atawba ilaahi subxana wa tacala sida uu ku cadiyey marka waajibnimadiisa shaki kuma jiro waa fariidada ilaahi subxaana wa tacaala muqadaska ah ee masaalixda iyo danaha fara badan ku jirto waxayna xaqiijinaysaa sunno rabbaani ah sunnada rabbaaniga maxay tahay sunnatu tadaafuc wax la yidhahdaa jira sunnatu dafci walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu haddaan ilaahay dadka qaarba qaarka kale ku dafcinin oo mid markuu kibro oo isla weynaado ku madaxa ka garaaca aan la helin hadda dhulkuba waa fasaadayaaba soo ma walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu wabiyacun wasalawaatu wamasaajidu yudkaru fiiha smullah gaaladaa xoog badnaanaysa kadibna dhulka ilaahay lagu caabudo o dhan bay cagta marinaya maxaa difaacaya marka dafcigaas iyo jihaadkaas buu ilahay ugu talagalay subxana wa tacala inuu dafciyo sidaas way marka waa fariido marka muhim ah ka tegiddeeduna waa xaaraam siday culimmadu taqriirinayaan ayib waa masale itifaaqa inuu waajib tahay amaa inuu wujuubkani kifaa'i yahay fariidadani inay kifaa'i tahay oynan ruux kasta laasim ku noqonaynin asal ahaan waxaa laga qaadanayaa wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa muminiin mu'miniintu maynan ahaanin kuwa dhammaantood wada baxa bimacnaa qaar baa bixidda laga rabaa inay jihaadka u baxaan qaarna dee masaalixdii kale iyo danihii kale u taagan yihin marka qaar markay ku waajibayso ku maqan yihiin qaar kii kalena la yidhi idinkuma laazimayo fardu kifaa'iga kaasaa la yidhahda waxaa kaloo iyadana kutusaya allah subxaana wa tacaala markuu u qeybiyey muslimiinta mid qaacid ah iyo mid mujaahid ah mid jihaadaya iyo mid jihaadkii fadhiyo oo jooga markuu ka sheekeeyey alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa kullan wacada allahu alxusnaa wa fadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima qaacidka hadhay iyo midka jihaadayaba labadaba ilaahay jannuu u ballan qaaday laakiin mujaahidka ayuu ilaahay darajaad fara badan fadilay marka jannaa loo badan qaaday lama yidhaahdeen nin waajib ka tega hadduu cayni yahay lama yidhaahdeen wa kullan wacada allahu alxusna laanna ruux waajib ka tegay shareecada laguma yaqaano la yidhaahdo jannaad leedahay laanna waajiba baad ka tagtay in loo goodiye yahay sooma marka inuusan cayni ahayn meeshaasaa laga qaadan nusuustaasaa laga faa'idaysanayaa waxaa kaloo ayadana laga qaadanaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu aado duulaanka u baxo magaalada iyo maamulkeeda iyo dad buu kaga tegi jiray rag baa hadhi jiray xataa dagaaladii ugu adkaa rasuulku sal ly slm magaalada rag buu kaga tegey cayni inuusan ahayn oo ruux kasta uusan ku laasimin asal ahaan ayaa laga faa'iidaysanaya nusuustaasi waana masalo muttafaqoo laysla ogol yahay wey macana xaaladda uu jihaadku marka yahay fardu kifaa'iga uu yahay kifaa'iga uu yahay oo waajibkiisa uusan ruux walba fuulin markaa isaga ah labada waalid hadday kuu diidaan ma aadi karti leanna markaa maxaa iska hor yimid waxaa iska hor yimid amarka waalidka inaad qaadato waa cayni markaa waa fard cayni ah kan kalena maxaynu idhi jihaadkuna waa fard kifaa'i ah sooma faradka kifaa'iga iyo caynigu hadday isqabtaanna waxaa xoog badan kifaa'iga waxaan u jeedaa cayniga sidaas daradeed baa amarka waalidku markaa xoog badnaanaya ha tegin hadduu ku idhahdo dhaqaaqi mayso waxaana laga qaadanayaa xadiidka fii saxiixi albukhaari min xadiidi cabdullahi bni camr bni caas wuxuu uhi nin baa nabiga u yimi sal lla lay slam faista'danahu fi ljihaad markaasuu idan weydiistay inuu jihaadka aado markaasaa nebigu wuxuu ku yuhi sal lay slam axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin haabuu yidhi nebigu wuxu uhi sal lay slam fa fiihimaa fajaahid labadooda ku jihaad dadaalkaaga waxaad ku bixisaa labadooda saad baari ugu noqon lahay waxba furin iyo jihaad ahaadee tara kalaa ku maqan way macana jumhuur ahlilcilmi baa qaba markuu xaaladdu uu jihaadku kifaa'i yahay labada waalid in amarkooda laga hormarinayo oo hadday diidaan la diidayo macnaha ayib wuxuu ina yidhi xaalaad kadib wuxuu inoo sheegay jihaadku uu farducayn noqonayo asalku waa farad kifaa'iya laakiin xaalaad waxaa jira farducayn uu noqonayo oo dadka ehelka u ah uu farducayn ku noqonayo waa saddex xaalo xaaladda koobaad waa markay daruura timaado lidaruuratin buu ina yidhi daruurada wuxuu ka wadaa daruura waxay noqon kartaa maalan inuu cadowgu ku soo duulo dhul muslimiintu ay leeyihiin oo uu qabsado xaaladda iyada ah muslim kasta oo mu'ahal u ah oo ehel u ah waxaa waajib ku ah inuu aado oo fardu cayn buu markaa noqonaya sida loo kala xigo oo loogu kala dhow yahay ayib maxaa yeelay taa la-aantii cadowga awooddiisana lama jebin karayo dhulka muslimiinta haddii loo daayana ku kaluu ku darsan doonaa saas manaa marka haddiiba dhul muslimiin cadowgu haysto in laga dafciyo oo laga saaraayo fardu cayn bay noqonaysaa dadku say u kala xigaane mu'ahal ugu kala yihiin buuna farducaynta u fuulaysaa xaaladaasi waa midda koobaad ee jihaadku farducaynta noqonaya ayib xaaladda labaad waxa weeyaan waa markuu muslimiinta hoggaankoodu uu amar bixiyo la yidhahdo ha soo baxo yidhaah dad buu magacaabay ama si guud buu soo baxa idin yidhi ruuxii uu magacaabay ama kooxdii si gooniya farta uu ugu fiiqaayey ayagana fardu cayn bay ku noqonaysaa inay baxaan oo ay duulaanka aadaan waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka alla yidhi subxana wa tacaala maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum ila alard maxaad leedihiinoo idiin sugnaaday oo markii la yidhaahdo war soo baxa aada dhulka isugu dhejinaysaan yani maxaad adduunyada isugu dhejinaysaan wa soo baxa markii laydin yidhahdo yani waa nooc canaan ah soo bax markii lagu yidhaahdo yani mas-uulku ku amro waa inaad dhacdo warwareeg ma jiro iyo islaantii waa iga umulaysa ayib waxaa kaloo laga faaidaysanaya xadiidka bukhaariyo muslim min xadiidi cabdillahi bni cabbaas baa isaguna macnaha faa'iideynaya oo nabigu uri sal ly waslam waida stunfirtum fanfiruu markii laydinka bixi dalbo baxa buu alla yuu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ayadana waa laysla ogol yahay xaaladda labaad ee uu farducaynta noqonayo xaaladda saddexaad ee uu farducaynta noqonayo waxa weeye waa markii inta layska hor yimaado laba ciidan oo culculus zaxfaanka waxaa la yidhahdaa ciidanka zaxfi waxaa la yidhahdaa markuu badan yahay leanna ciidanku markuu fara badan yahay inuu dhaqaaqoo socdo uma fududee wuu siqaa tartiib buu u socdaa ila wuu wada soconaya marka kaanna isagoo siqahayoo kale dabada ku siqayoo kale laga dhigay laba ciidanoo weynoo muslimiintoo siqaya markay is-helaan goobtana aada xaadirto inaad carabto laguma ogola saas maanaa haddaabaad goobtii dagaalku ka bilowday aada joogto waa inaad dagaalka wax ka gasho laakiin inaad soo cararta maa oo xaggeed u carari leanna wuu ku qabsaday dagaalba hadduu ku qabsado meesha kugu qabsaday ruksadii waan tegahayaa waa dhammaatay saas maanaa waxaa laga qaadanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira haddaad koox la kulantaan sugnaada cararina macnaa sugnaada ayib waxaa kaleeto iyadana ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku tiriyey muubiqaadka ruuxa halaaga alfiraar min azaxfi ama yowma azaxfi maalinta gaalada iyo muslimiintu isu soo siqaan oo ciidamadu ishelaan inaad jeedsatood cararto nebigu wuxuu ku tiriyey waxyaabaha halaaga ruuxa oo naarta sabab ugu noqda saasuu nebigu ku tiriyey salawatu rabbi wasalam caleyh iyo aayaddii ku jirtay iyadana fii suurati alanfaal dhammaantood baa faa'iideynaya saddexdaa xaalo marka wuxuu noqdaa fardu cayn buu noqdaa in soo bax lagu yidhaahdo in dhulkii muslimiinta la qabsado kuwii joogayna ay tabar u waayaan fardu cayn buu noqdaa wuxuu fardu cayn noqonayaa haddaad goobta noqoto dagaalku ku qabsado adoo meesha jooga fardu cayn buu noqdaa saddexdaa xaalo waalidiinta idan la weydiin maayo cidna laga idan qaadan maayo markaas waa la dhaqaajinaya macnaa leanna fardu cayn iyo fardu cayn waay farducayntan maslaxada caamkii ay ku jirtaa ka muhiimsan farducayntii marka amarka waalidiinta in la ilaaliya saas macna ayib xadiis baana kutusaya nabiga sal ly slam nin baa u yimid markaasuu uu yidhi nebi ilaahayow jihaad baan rabaa u socda wuxuu yidhi labadaadii waalid ma nool yihin haa wuxuu nebiga ku yidhi labadaada waalid ku jihaad ku dadaal dhexdooda markaasaa wuxuu yidhi walle intaan ka tagaan jihaadi buuri waa yahay culimadu marka xadiiskii horiyo kan waxay ku kala wajahaan kan waa markuu jihaadku farducayn yahay kii horena waa markuu yahay kifaa'iga yahay فريضة وفرض بكفاية كفاية بكفاية كافٍ ليس كافٍ كرأي فرض كوية وفرض كفاية يوم ساسي معنا ركن أركان الدين تكملة ودين أساسيات كذا قواعد كذا كملة ويقالوا جهات كان عبيين مثلا توحيدك واسكت حجوي كرتا صلاة واسكت تكن كرتا صوما صومك اسكت صوم صوم حجك اسكت تكتك laakiin jihaadha soo qaada sooma rukni ay ka nac yihiin ma jiro leanna waxay og yihiin muslimiintu markay xaqiijiyaan cizigoodi iyo karaamadoodu inay halkaa kusoo noqonayso oo ayna u suuroobayn inay dib usii gumaystaan ama masaalixdoodi iyo danahooda inay sii boobaan uma soconayso inta ruknigaasi maqan yahayna waxay og yihiin inay danahooda say doonaan uga dhammaysan karaan ugana qabsan karayaan macnaha ingiriisku markuu caalamka qabsaday caalamul islaami qabsaday ingiriis markuu caalamul islaami qabsaday iyo caalamkao dhanba waa xilliga loo bixiyey mamlakada ayna qoraxdu ka dhicin qoraxdu meeshay ka soo baxday iyo meeshay adduunka ka dhacdaba ingiriis baa ka talinaya mamlakadii ayna qoraxdu ka dhici jirin maanta jasiirad yar oo adduunka yurub ka mid a bay isugu urursaday soo ma waa taariikh waagaas dhulkii uu qabsaday waxaa ka mid ahaa bakistan iyo hindiya oo muslimiintu ka talin jireen waxyaabuhu ka tegay waxaa ka mid a wuxuu isku dayey inuu tiirkaa jihaadka baabi'iyo hadday ruknigii qur-aankii baa sheegaya sunnadii baa sheegaysa siiradii baa sheegaysa wax uu ka takhallusi karo ma aha ka takhallusidiisu waa qur-aankii oo uu ka takhallusay mana suuroobi karto soo ma marka wuxuu sameeyey wuxuu abuuray nin la yidhaahdo axmed ghulaam mirza oo qaadiyaaniyada ninkii aasaasay ah ninkaasuu keenay wuxuu ku yidhi nebinimo sheego waayahay nebi baan ahay buui waa barnaamij ingiriisku wata ogow nebi baan ahay waxaad tidhaahdaa qur-aankii iyo diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey inteedii kale waxba kama nasakhin waa sideedii laakiin wixii jihaad la dhihi jira waa nasakhay nebinimadaydu waa jihaadkii oo nasakhay waa soo lucbo faashila ama waa lucba faashila waaba la ogaaba wax ilaahay abuurtay oo uu fuliyo ma jiro qaadiyaaniye unbaa ku gaalowday laakiin wax jihaado u baabi'iye ma jiro sooma isticmaarka laftiisa baa mar labaad wuxuu isticmaarku muslimiinta isku dayay inuu ka dhaadhiciyo isagoo soo maraya nimankan waddamadiisa wax ku soo bartay ee calmaaniyiinta ee laadiiniinta isagoo soo maraya baa waadhexoo waxay kutaab baa la yidhaahdaayo munawiriin baa la yidhaahdaayo magacyo qurqurux badan baa loo bixiyaa marka la doonayo in dadka laga dhaadhiciyo barnaamijkan waxay keeneen la yidhaahdo islaamku wuxuu qabaa waxa la yidhahdo jihaadu dafci laakiin jihaadu dalab maba qababa mudday caalamka haysatay oo la radinahay oo laga takhallus ayadana socon weyde mar labaad bay haddana soo noqotay oo iyadiioo shuruudo wadata qaab shuruudo a wadata oo hadda wadaadada qaarkoodba ay ay fulinayaan wadaadada qaarkood ba hadda loo maraya boqol shardiyo waxaa la dhigayaa وما أنزل الله به من سلطان وأخيرا نتيجة أي تهي إن أي جهاد في فريضة دي سماشة بكسارته marka intaasoo jid maxaa loo soo marayaa rukniga in la dumiyo muslimiintana laga dhaadhiciyo iska noolaada hallaydin gumayste intaasoo jid baa loo soo maraya waa in marka ay ogaadaan muslimiintu ciisigooda iyo karaamadooda inuu ku jiro iqaamatu hada rukni saas macna waagii hore waa la sheegi jiray laakiin hadda waxa weeye waaba laga baqaado taqriiban in manaabirta lagaga hadlo yani khutubka oo muxaadaraad laga jeediyo hadda wuxuu noqday yani alkhat alkhat alakhdar wuxuu noqday khat guduudan oo loo dhawaan karin buu noqday caliyaa dhihi kara saasoo kale markay noqoto marka waxa weye halisteeday leedahay marka in la ogaado ahmiyadiisa qur-aanka iyo sunnaduba say u tilmaameen waa masale laga maarmaan ah haddana fiqi buu leeyahay shuruud buu leeyahay wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay ma aha in wax kasta la iska yidhahdo waa jihaad wax walba jihaad maaha jihaadka shareecadu sheegtay aadaab buu leeyahay usluub buu leeyahay shuruud buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay nudum buu leeyahay qawaacid buu leeyahay saas macana إن الجهاد جهادك فريضة فرض وبكفاية مع كفاية لا قوة bal iskaba dhaafay lam yajuusu ma bannaana marka uu kifaa'iga yahay ma bannaanaanayo ruuxa uma bannaana inuu aado in yarfud hadday diidaan alabawaani labadii waalid hadday diidaan waa markuu kifaa'iga yahay wa wujuubuhu jihaadka waajibnimadiisu mutacayinun waay waa mid caynoobay lidaruuratin daruuro darteed buu u caynoobaya dadka ruux ruux laasim ugu noqonaya daruuradaasi waa markii dhulka muslimiinta qayb ka mida la qabsado dagaalada muslimiintu hadda ay ku jiraanna dhammaantood dhammaantood waa noocaa dambe cayniga waay waa jihada dafciga waay adduunka maanta ma jiraan muslimiin dhulkoodii intay wada haystaan dhul kale ku socda oo u dagaalamaya miyaa jira bal adugu cirif kasoo bilo ilaa cirif dhulkoodii baa la haystaa lagu fadhiyaa madaxa lagaga taagan yahay inay iska qaadaan bay u dagaalamayaan kulli wada saas ووجوبه متعين لضرورة لأجل ضرورة مستنفرا حال ويهي مد إمامك وبحيد البيء وضدك كذا البيء إني صبحا وإذا قرتي التقى أي كلمان الزحفاني لبدي عيدا مركي كلمان سقي في مسلمين في كي قال هذا مركان إيضا وعينه بيه سقط وضع الجهاد جهادك عن السقيم ضدك وضدك وجوبك حجك وكدع يوي روح عنو سنة dadka yani naafada ah caruurta dumarka dadka indhaha la saas way macna waata ilahi subxana watacala qur-aanku yidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darar hayru uli darar dadka iyagu dhibka u saaxiibkaa mooye ee cudurdaar kale waxaa kaloo aayadda kale iyadana laysa cala alacmaa xaraj walaa cala almariidi xaraj walaa cala alacraji xaraj soo ma midka naafada ah iyo midka xanuunsanaya iyo midka indhahala intooda midna dembi soo gaari maayo lanna kuma waajinba laysa cala alducafaa walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun laakin bisharti idaa nasaxuu lilah laabud waa inay daacadnimo ku jirta ruuxa saas weya ayib xadiidkii waxaa laga qaadanaya dumarkana uu nebigu yuri sal lla lay slam markay ku yidhaahdeen nebi ow jihaad mana lagu leeyahay jihaad ma aadna uu dhihi jiray soo marnay jihaadu kunna alxaj jihaadkiinu waa xajka buu nabi sal lla lay slam marka dumarka kuma waajibo kuma waajibo dumarka laakiin marmarka qaarkood waa ka qaybgeli kara sunna mutabaca lagama dhiganayo laakiin marmarka qaarkood waa ka qaybgeli karayaan sida nebigaba salawatu rabbi wasalam aleyh goobaha qaarkood ay dumarku uga qaybgaleen oo muhiimada mucayana ay u qabanayeen saqata wuu dhacay aljihaadu can isaqiimi buu ka dhacay midkii jirana waa acrajin iyo kii naafada ahaa uma kadibna annisaa dumarkiibuu ka dhacay waalcumyi kuwii indhaha la ah wasibyaani iyo caruurtii baabu fii mashruuciyati ljihaadi jihaadka mashruuciyadiisii buu baabu yahay yabqa aljihaadu ilaa qiyaami qiyaamatin walixaajatin quswa ajiz lihidaani nadcu duqaata almushrikiina jamiicahum liddiini aw dafci aljiza bihawaani in lam yujiibuu faalqitaalu jawaabuna حتى يحكم منهج القرآن يبقى باقي وي الجهاد جهاد باقي بأهانيا إلى قيام قيامة إلى قيامة استاجد لغا ولحاجة حاجة درت وقصوها صهر مري وحتنا لا أجيز بناه لهدان هشيس يحبت توشن lixaajatin xaajo darteed u bannay xaajadaasoo quswa meeshii ugu dambaysay xaajo daran oo meeshii ugu dambaysay baahi daran markay timaado waxaad bannaysaa in gaalada xabad joojin iyo nabad lagala geli karayo nadcu waanu yeedhi buu idhi adduqaata kuwa duqaadda ah kuwa xadgudbay almushrikiina ee gaalada ah jamiicahum dhammaantood waxaan ugu yeedhaynaa liddiini diintaan ugu yeedhaynaa waxaan leenaha war diinta qaati aw amase dafci ljiza hadday diidaanna jizyooyinka bixintoodaan ugu yeedhaynaa bihawaanin maca hawaanin dullinimo lala qabo ayagoo dullaysan baa jizyada bixiya la dhahaya in lam yujiibuu hadday jawaabi yeeli waayaan oy diintiina diidaan jizyana diidaan labadaaba markay diidaan falqitaalu dagaal baa jawaabunaa jawaabtana abul jawaabta xigta waa dagaal xataa yuxakama ilaa la xukumo oo loo garsoor tago manhaju qur'aani qur'aanka dariiqadiisa ilaa loo xugum tago isagu dastuurka taliya uu ka noqo macnaha beydka hore wuxuu kaga hadlay jihaadka mashruuciyadiisu in ay tahay mid jiraysa ilaa qiyaamadu ka imaanayso oo wax nasakhaya uusan jirin ayib sidaa inay tahay qur-aankaa sheegay qur-aankaa sheegay qaatilu lmushrikiina kaafa kama yuqaatiluunakum kaafa qaatilu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum maxayd faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuh waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna maxaa lagu xidhay la dagaalankooda ilaa shirki laga waayo dhulka ama fitnayn dadka diintooda laga fitnayo shirkina dhulka laga waayi maayo soo ma leanna dadka ugu dambeeyay qiyaamadu ku dhici doonta waaba dadaan laa ilaha illa allahu lahayn dad aan ilahay ba aqoonin baa qiyaamadu ku dhici doonta marka inta dhulku dhisan yahay shirki waa jiri doonaa shirkigu intuu jirana dagaalama layidhi maxaa laga sameeya meesha marka ya weligiiba waa jiraya marka ruciisujihaad waa jiraya ilaa qiyaam saaca ilaa kooxda mu'miniinta ugu dambaysa ee nebi ciise salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu soo degi doono joogtahay way dagaalami doonaan iyagoo nebi ciise la socda caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ayagaasaa mu'miniinta ugu dambeeya markay qiyaamadu soo dhowdahay baana nafta laga qaadi doonaa qoladaa weeye qolada uu nebigu yidhi xataa ya'tiya amruullah amarkaa ilaahay waa qoladaa gabagabadeeda iyo dhammaadka markaasaa jihaadka ugu dambaysa laakiin inta ka horraysa jihaadka mashruuciyadiisa wax nasakhi kara ma jiro waana asal qaa'ima wey maanaa asal taagan wey inuu weligii jirayo xilli walba daa'ifo mu'miniinta oo jihaadaya aan la waayeynina xadiidkii mutawaatirkaa baa kutusaya laa tazaalu طaa'ifatun min ummatii tuqaatil ka zuuli mayso la waayi maayo marnaba koox ummaddayda ka mida oo dagaalamaysa oo ilaahay u hiilinayo dadka ninkii garabkooda ka baxa iyo midkii khilaafana uusan dhibaynin laanna ilahay baa la jira sooma kooxdaasi weligeed la waayi maayo buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh waa nas xilli walba inay muslimiinta jirto daa'ifa u taagan fariidadaas laga waayi maayo saas daraaddeed baa waxaa khaldamay wadaadada qaarkood oo yidhi xukuumaadkan maanta jira ayagu waa horeyba jihaadka meel iska dhigeen hawl u taallaba maaha xukuumaadkani jihaad iyo dagaal aynan qaadin oo dawaa'if iyo kooxo mu'miniinta ka midii ay qaadeen waa baatil wadaadadii yidhi waxba mayna ku hadlin waraan jirin bay ku hadleen leanna waxaa ka dhalanaysa inuu jiro wakhti mucayan ah fatrad dheer oo muslimiintu wax jihaad sharcigay galeen baa ayna jirin laa dowladahooda walaa dawaa'ftooda walaa shucuubtooda taana xadiidkay ka horjeedaa laa tazaalu aa'ifatun min ummatii tuqaatil xadiidkaasay nasan uga soo horjeedaa wax jirana maaha maalin maktabadda anagu fadhina lilmunaasaba baa wadaad ka mida wadaadadihii wadaadadan jamaca alislamiya ka soo baxay jamaca alislamiya waayahan wax badan baa ka soo baxee baa mas'ala lasoo qaaday oo laga dooday rag badan baa fadhiyay markaasa wuxuu yidhi hub kasta oo muslimiinta gacantooda ku jira oo xukuumaadka maanta taagan aan hoos imaanin waa baatil buud waa war caadi aan ahayn macnaha waxa weeyaan dawaa'ifta muslimiinta ee gaalada iska celinaysa dulmigana iska dafcinaysa waxay ku jiraan waa baatil وبالتالي فترضا هي فترين كي كوريبه مسلمينتو ضمانتود فريضتها way catileen waana ka tageen فوران اصلا وفصلا باطله nin diinta wax ka garanayana kuma hadlo laakiin mushkiladu waxa weeyaan ruuxa usuul baatila hadday macnaha wax weey ay maskaxda ka gashaay waxyaalo fara badan oo khaldan baa ka soo fulaya macna marka jihaadku iyo mashruuciyadiisu waa qaa'im ila qiyaam as-saa'ah hadday dawlada ka tagaana dawaa'if muslimiinta kamid oo u taagan la waayi maayo sida nabigeenu sallallahu alayhi wasallam alayhi hadiisiisa ku cadeeyay wuxuu yidhi marka asalku waa inay muslimiintu culimadu waxay yiraahdaan goorma sanadkiiba ugu yaraan hal mal waa in la duulay dhaha imaamka iyo madaxa muslimiintu hadduu halkii sanadkiiba hal mar duuli waayo in badanoo ka mid a waxay qabaan inuu aasim yahay oo dambiile yahay ayib asalku marka kaa wey leanna jihaadku ma aha in dhul la kharibo ama nufuus la laayo ama wax la baabi'iyo muhimmaddiisu ma aha ee muhimmaddiisu waxa weeyaan ilaahay xaqiisii in la xaqiijiyo tawxiidka inay dadku qaataan shirkina ka tagaan adduunkana ku badbaadaan aakharana janno tagaan dadka loogu danay waa wasiilo ka mida wasaa'il ilaahay subxaana wa tacaala addoommadu keligii inay addoommo u noqdaan keligii inay addoommo wasiilo lagu xaqiijinayo laakiin yacni waxa weeyaan ma aha sida dad badan ay u haystaan wax wax lagu kharibo un ma aha waa sida mafhuumka ay gaalada iyo calmaaniyiintu bixiyeen ayaa kaasa macnaa waa mafhuum khaldan way macnaa kadib wuxuu ina yidhi mararka qaarkood way bannaan tahay inta la joojiyo dagaalka mu'miniinta muslimiinta iyo gaalada inuu heshiis dhex maro way bannaan tahay waana madhabka imaam shaafici maalik abu xaniifa iyo kayrkood waxaana laga faa'iidaysanayaa aayadda alla yidhi subxaana wa tacaala maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj xilliyada qaarkood oo xaraj dhalanayo ama muslimiinta dani ugu jirto ninka madaxda muslimiintii heshiis waa geli karaa xabad joojin ah saas way macnaha waxay waa tii aayadda qur-aanka ahayd wain janaxuu lisalmi fajnax laha hadday heshiis iyo nabadgelyo u iishaan adiguna u iilo nabigeenuna sal lay wasalam sanadkii xudaybiya heshiiskii xudaybiya waxaa ku jiray isaga iyo quraysh waxay kala saxiixdeen toban sano oo aan la dagaalamaynin sooma toban sano oo xaba joojinoo la noolaanayo oo dagaal la joojinaya buu nabigu la galay salawatu rabbi wasalaamu caleyh tobankii sano markay taqriiban laba sano ka soo wareegtay waa kuwii jebiyey heshiiska duulaankii nabigu uu ku duulayna taasaa ka dhalatay taasay ka dhalatay ee uu maka nabigu ku qabsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka heshiis waa la geli karayaa khaasatan xaaja hadday keento hadday xaaja keento saas way macnaha gaalka lala heshiinayo heshiiska lala gelayo nuucu doonu noqon karaa ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama majuusi ha noqdo adiga muhiimadda waa inay muslimiinta markaa maslaxa ugu jirto hadday markaa maslaxada ay ugu jirto heshiiska uu geli karaa imaamka muslimiinta macnaha ayib kadib baa wuxuu yidhi duqaadda mushrikiinta waxaan ugu yeedhaynaa marka lala jihaadayo diinta loogu yeedhay islaamnimada loogu yeedhayo kadib hadday islaamnimada diidaan waxaa la odhanayaa dowladda dowladda muslimiinta ku hoos noolaadoo jizye bixiya hadday labadaa diidaan markaa waa lala dagaalamaya ilaa shareecada dhulka lagu xukumo xadiidka saxiix muslim baa kutusaya min xadiisi buraydat ibnu xusayn wuxuu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waidaa laqiita caduwaka min almushrikiin haddaad cadowgaaga la kulanto oo gaalada ah fadcuhum ilaa alaati khisaalin aw khilaal saddex arrimood ugu yeedh saddex arrimood ugu yeedh faayatuhunna maa ajaabuuka faqbal minhum wakufa canhu saddexdaa mid alla miday kaa yeelaan ka aqbal dagaalkana ka daa maxay yihiin udcuhum ila alislaam kow marka hore horta islaamnimo ugu yeedh muhiimaddu maaha dadka in la laayo oo dhiigooda la daadiye war mabda'an saxda ilaahay ka soo degay qaata mabda'an kursiga iyo xumaantana dhaafa bandhig samee fain ajaabuuka faqbal minhum wakufa minhu canhum buu nabi sal ly slm hadday kaa yeelaan islaamnimadii ka aqbal dhiigoodii iyo xoolahoodana badbaadi uma adcuhum ila taxawuli min daarihim ila daari lmuhaajiriin kadibna waxaad ugu yeedhaa deegaankooda inay ka hijroodaan oo deegaanka muslimiinta ee muhaajiriintu aadeen u soo hijroodaan waa xilligay muslimiintu yaraayeen madiino joogeen hijraduna ay waajib tahay markaad dhulku islaanta waa inaad ka timaadood muslimiinta tiradooda aad soo badiso ood kala qayb qaadato muslimiintu muwaajahaday ku jiraan hijrada ugu yar hadday kaa yeelaan hadday kaa diidaan islaamnimada fasalhum ljizya buu nabi sal lay slm xoolo bixiya markaa xoolo bixiya ah oo macnaha xoolahaasi ayaga laftoodu dhinacna waxaa la dareensiinayaa tawxiidka ay diideen inay dulinimo ka qaadayaan dhanka kalena waxaa la dareensiinayaa masaalix fara badan bay dowladdu u haysaa nimankan jihaad kama qaybgalaan seke ma bixiyaan canshuur lagama qaado dee dowladda islaamku canshuur ma qaado dowladdiina qayb bay ka yihiinoo dhulkiina waa loo difaacaya lafahoodii iyo xoolahoodiina waa loo ilaalinaya xataa hadday gaalo kale kusoo duusha waa inay muslimiintu difaacaan soo inay waddankii iyo dowladdii iyo ay intifaacsan yihiin wax ku bixiyaan ma jizyada masaalixdeeda masaalix fara badan baa ku jirta meesha muslimka zake laga qaadayo oo uu jihaadka aadayo oo xoolihiisa iyo naftiisaba loo baahan yahay kan gaalkaee ku hoos nool dowladda muslimka isaga zakena lagama qaado canshuurna lagama qaado jihaadna ma aado difaacna ma aado jizyada marka masaalix fara badan baa ku jirta yacni bihawaanin buu yidhi oo jizyada nooc ihaana-ana waa ku jirta xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saagiruun waxaa lagu tusayaa ruuxii xaqa ilaahay ka tago tawxiidka ah oo shirki ka doorta inuu dullaysan yahay adduunkana ku dullaysan yahay aakhirana cadaab ilahay tagay subxana wa tacala hadday kaa diidaan buu nebigu yuri sal lla lay waslam oo ay markaasi diidaan inay jizye bixiyaan fastacin billaahi waqaatilhum markaa ilaahay intaad gaashato markaa la dagaalan sidaas way macnaha xadiidku waa xadiis dheer laakiin maxalushaahidka umaan ka soo qaadan ayib haddii la og yahay inay dacwadu gaadhay oo diintu gaadhay oo markaa la ogsoon yahay inay tawxiidka maqleen oo risaalada maqleen oo si saxa wax ku gaadheen marka waxay culimmadu qabaan inayna sharti ahayn in tawxiidka lagu bilaabo loogu yeedho islaamnimada in lagu yeedho marka laazim ah leanna horay bay u gaadhay waxaana laga qaadanayaa xadiis waxaa sugan nebigu sal ly slam goobaha qaarkood gaaladuu la dagaalamayey inuu si kada u weeraray si lama filaana iyagoon ku talagashanayn inuu nebigu weeraray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka kaas axaadiistaasi aa laga qaadanayaa haddii laisleeyahay wax ma gaadhinna islaamka loo bandhigayaa inta aan lala dagaalamin macnaha saas wey yabqa baaqi buu ahaanayaa aljihaadu jihaadkii ilaa qiyaami qiyaamatin qiyaamada istaagiddeeda ilaa laga gaadhayo qiyaamada istaagiddeeda ilaa laga gaadhayo wuxuu ka wadaa ilaa qurbi qiyaami qiyaamatin qiyaamada istaagiddeeda soo dhow markay soo dhowaato leanna mu'miniin gaadhaya ma jiro qiyaamada istaagdeeda qiyaamadu mu'miniinta ku duldhici mayso waxay ku duldhacaysaa dad aan laa ilaaha ila allahu aqoonin laa allah allahna aan aqoonin gaalo sida dameeraha isu fulay ayay qiyaamadu ku duldhacaysaa amaa dadka ahluliimaanka markay qiyaamadu soo dhowdahay baa iyaga nafta laga qaadaya wax ahluliimaana qiyaamada ku duldhici mayso wuxuu yidhi ajiiz banneed lihidaanin ay muhaadana heshiis iyo xabad joojin gaalada lala galaa bannee lixaajatin baahi darteed quswa oo macnaha waxa weeyaan aada u dheer baahi dheer oo aada u adag darteed u bannee nadcu waanu yeedhaynaa buu ihi adduqaata kuwa xadgudbay almushrikiina ee mushrikiinta jamiicahum dhammaantood liddiini diintaan ugu yeedhaynaa marka hore aw dafci iljiza ama jizyooyinka bixintoodaan ugu yeedhaynaa bihawaanin maca hawaanin dullinimo lala qabo iyagoo dullaysan weliba ay jizyada bixiyaan in lam yujiibuu hadday ajiibi waayaan oo islaamkiina diidaan jizyadiina diidaan falqitaalu dagaalkiibaa jawaabunaa jawaabtanna ah xataa yuxakama ilaa la xukumo oo loo garsoor tago oo laga dhigto dastuur laga dhigto manhaju lqur'aani qur'aanka dariiqadiisa ilaa qur'aanka iyo sunnadu ay noqdaan dastuurka iyo manhajka nolosha maamula hada bilahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الناظم حفظه الله إن التولي والفرار كبيرة إلا بحالات أتت ببيان بتحيز وتحرف أو كثرة لعدوهم من دونها الضعفان قتل الضعيف محرم إن لم يكد كالطفل والأشياخ والنسوان إلا بتبييت فذاك مخصص لعموم نهي بين الأمران ومحرم حرق النبات سوى الذي مد العدو كناصر معوان والحرب فيها الكذب والحرب فيها الكذب جاز وخدعة لا تستعن بالمشرك الخوان
باب في أحكام التولي عند الزحف وباب يهي شيتسيغا يعرك العرره لوضع عيدا مركي كلمان عررك أحكامته كسابسا أيو باب يهي التولي جيتسي أم عرر عند الزحف لوضع عيدا مركي اسكسو دركان carar wakhtigaa la cararo iyo axkaamta uu leeyahay iyo goormuu bannaan yahay goormuusa bannaanayn arrimahaasuu baabay ina tawalliya buu yidhi jeedsiga iyo walfiraara cararkii kabiiratun waa dembi weyn ilaa bixaalaatin xaalado mooye xaaladahaasoo atad timid bibayaanin maca bayaanin caddaan lala qabo iyagoo cad yimid bitaxayusin mooye yacni duman uu ruuxu u dunmayo ama uu ku biirayo koox kale wa taxarufin mooye xeelo dagaal aw kahratin ama badnaan mooye licaduwihim badnaantaasoo licaduwihim cadowgooda u sugnaaday badnaantaasoo min duunihaa sokadeeda ay ahaadeen addicfaani labadii laab labanlaabkii uu sokadooda yahay ayib halkaa wuxuu kaga hadlay wuxuuna yidhi in la jeedsadoo la cararo la daba jeediyo waa dembi weyn inay dembi weyn tahay qur-aanka iyo sunnada nebigu sal lla alay slam labaduba way tilmaamayaan qur-aanka alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizin ilaa fi'a faqad ba'a bigadabin min allah wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir xaaladaha laga soo reebay waxaan ahayn ruuxii jeedsado carara cadho ilaahay buu la noqday hoygiisuna waa naar meel loo ahaadoo loo noqdana ayada ayaa u baas lahaatay axaadiista nebigana sal lla alay waslam xadiidkii abi hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen baa ku tusaya nebigu uri sal lla alay waslam ijtanibuu sabca almuubiqaat toddobada dadka naarta ku halaagta ka fogaada wuxuu nebigu ku daray alfiraar yowma azaxf maalinta la isu soo siqo oo la kulmo oo ciidamadu kulmaan carar la cararo ayuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib marka inay dembi weyn tahay oo kabiiro tahay waa laysla ogolyahay sidaas qur-aanka iyo sunnaduba ay u tilmaameen xaaladaa jira loo ogolyahay ruuxu inuu carari karo xaaladahaasi waa saddex xaalo laba xaalo waxaa sheegtay aayaddaas ku jirta في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الله سبحانه وتعالى وحردتك مؤمنين تاهو عدات قوة كافرين تالك ولنتان زحفا سقد يعني عيدا بدن يقوى إذن كنا بدنتهن السوس السقدان فلا تولوهم الأدبار دبوين كهوتشي دينينا أكعررنا ويبعنا waman yuwallihim yowmaidin duburahu maalinkaa ninkii dabadiisa u jeediyo carara ilaa mutaxarifan liqitaalin nin dagaal u xeeladaysanaya inuu yahay mooye aw mutaxayizan ilaa fi'a ama koox kale mid aadahayo u dunmayo inuu yahay mooye labadaa waxaan ka ahayn ruuxii u carara faqad ba'a biqadabin min allah wa ma'waahu jahannam wabi ataxarufu liqitaal waxaa laga wadaa almakiidatu fi lxarbi xeelo dagaal ayuu u cararaya bimacnaa waxa weeyaan wuu baxayaa wuxuu u baxayaa inuu soo rogaal celiyo marka waa taktiik iyo xeelo dagaal buu dib ugu baxayaa ee nin cararay ma ah kaasi waa la ogolya inuu u jeedsado goobta uga baxo si uu yaani waxa weeyaan uu dagaalka weji kale ugu qaabilo taasi waxa weeyaan waa xaalad la ogolyahay oo ruuxu jeedsan karayo midda labaadi waxa weye waa taxayuska oo taxayuska waxaa laga wadaa inuu koox kale oo muslimiinta uu aado koox kale inuu ku biiro si uu caawiyo taana iyadana waa bannaan tahay xaaladaasina waa xaaladda labaad xaaladda saddexaadi waxa weeye waa markii cadowga ay ka hor jeedaan ay la dagaalamayaan uu ka badan yahay laba laabkood laba laabkood markuu ka badan yahay oo ninkiiba laba laba ruux wax ka badan ay kusoo hagaagayso marka iyadana way wuu carari karaayo ruuxu waa ka insixaabi karaya macnaha xaaladda saddexaad waxaa ku tusaya aayadda qur-aanka alla yihi subxana wa tacaala al-aana khafafa allahu cankum hadduu alla idinka fududeeyey